dallada dhalinyarada puntland oo kaaladaasa dowladda hoose ee degmada boosaaso iyo dhalinyarada gobolka bari yaa labaatan gabdhoo siiyeen fursado iyo ka bardayaan xirfado ilaansaarka iyo qurxiyowka gebro oo longordo make abka kaasoo wejiisha koowaada usoo ka furmay deegaanka kalabeer ee degmada boosaaso munaasabadda furitaanka tababarkan walibaa ku qeyb galay xildhibaano ku tirsan golaha deegaanka degmada boosaaso hogaanka ururka dhalinyarada puntland odayaalka deegaanka iyo bilaanta gudoomiyaha dhalinyarada gobolka bari cabdifataax fahiye oo milasay hadalku jeediya sheegay inuusan iidanka faraxsan inta gabdho la bara xirfado iyo ka shaqaysana inaanu maanta nimaano deegaanka kalabayr oo aan u joogno inaanu ka dahfurno barnaamijka xirfadsiinta gabdhaha ee baridda xinnaha ama cilaanka iyo make upka oo runtii ah xirfad aada u muhiim ah oo haweenka dhallinyarada ah ee ay ka faa'iidaysanayaan run ahaantii waana mashruuc aada muhiim ugu ah gabdhaha oo ay kaga baxayaan shaqo la-aanta iyo fursad yarida shaqo ee waddanka ka jirta xildhibaan haykal axmed iyo gudoomiyaha deegaanka kalbeer iyo waliba iyo sheegan intilan baahiya kurunqaadobka xirfada dhallinyarada gaar ahaana gibro farxadii ah inaan halkaa waxawey markhaanti ka noqdo tababarkan waxaweye awoodsiinta ah ee gabdhaha lagu baraayo laba brograam oo ah makeupka iyo cilaan saarista saa la socotaan waddanka shaqala-aan baahsan ayaa ka dhacday waxbarashadii jaamacadaha loo tegi jiray oo runtii waxa weeye theoriga ahayd shaqooyin waa lagu waayey qof iyo laba maahee marka in dalada dhalinyarada puntland iyo daladaha gobolada oo hadeer waxa weeye gobolkan ay nagala socoto daladii dhalinyarada gobolka bari ee abyan in waxa weeye ay hindisaan barnaamij ah in waxa weeye bal xirfadaha technicalka ah oo skilliska ah waxa weeye dadka laga dhiso oo weliba loo hormariyo gabdhaha runtii aad iyo aad iyo aad baan waxa weye u dhiirigelinaynaa aad baa waxaan u dhiirigelinayaa arrin fiican oo wanaagsan inay inoo qabteen solo ismaba aynu arki jirin idinkana waxaa dan idiin noqonaysa xaaladiinu ku fiicnaanaysaa sidaa dee laydinku soo qareemay gobolkana uga helay in xaaladaas aad dadaal badan samaysaanoo wixii aad noo qabataan oo keentaan oo barataan baad dan noo noqonaysa intaasaan ku faraxsannahay aniga iyo inta maqan iyo intii joogtaaba idinkana aad baan idinkan idinka hambalyanayaa quruxdaasaa keenteen inaannu is aragnaa maantay qurux weyn noo ah gudoomiye ku-xeenka dalada dhalinyarada puntland ruuna cabdi oo tababarka furta iyo weliba iyo xustay intii tababarka lanka talgali sidii balaanta iyo kumaarama lahaayeen intii qof kaliyoon shaqeeyana deegaano shalgadisan iyo sii deersii doorana si dhalinyarada gaar ahaan bilaanto shaqalaantoon kubadda barnaamijkan oo iska kaashanaysay dalada dhalinyarada puntland iyo sidoo kaleeto garab ay ku siinaysay dowladda hoose degmada boosaaso sidoo kale dhalinyarada gobolka bari waxaa loogu talagalay in lagu tababaro saddex deegaan laba deegaan oo boose hoos yimaada iyo degmada carmo kuwaasoo lagu talagalay gabdhaha in lagu tababaro xirfadda cilaanka iyo maykaabka si ay ugu shaqaystaan xirfadooda iyagu ay uga baxaan baahiyaha ay u aadi jireen in ay meel iyagu kharash ku bixiyaan waxaan loogu talagalay deegaan walba ama degmo walba labaatan gabdhood iskugu jira gabdhaha dhalinyarada ah iyo gabdhaha waaweyn oo maamooyinka ah runtii waxaan aada ugu faraxsanahay in wejigiisa kuwaad maanta aan halkaan keennay barnaamijkan wuxuu ku yimaaday si isku tashi ah dhalinyarada soomaaliyeed aan iska jiraan gablooya kureeta iyo madooyinkii ka dambeeya xoogga saareen baradowka xirfado galanta si shaqalaanta wadanka ku jartay oonkuga baxanga